أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأعراaf waxaan noo soo dembeeyey in mushrikiinta ay degdegsanayaan saacadda waqtiga ay dhacayso oo ay nebiga su-aalayaan yasaluunaka can الsaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii taas ayaa noo soo dembeysay ee waxa ay u degdegsanayaanna waxay ahayd un oo keliya in aynan rumaysnayn saacadda bachigii iyo isa soo nooleynta iyo isa soo bixinta inay diidanaayeen oo ay inkirsanaayeen halkan marka allah wuxuu ku tilmaamayaa xujana uu uga dhigayaa arrintaas noloshoodii hore meesha uu ka bilaabay alle macnaheeduna waxay tahay haddii noloshiinnii hore halkan ay ka bilaabatay oo alla uu awood u lahaa inuu idin nooleeyo min cadam idinkoo ebera hadda oo aada dhimateen oo ay wax idinka baaqi noqdaan inuu idin abuuri waayo wax dhacaysa maaha ou idin soo celin waayo isku xirka marka aayadda soo socoto iyo aayaddii hore sidaas waay bachigii ay inkirayeen ayaa xujo loo keenayaa oo allah inuu bacdigaa awoodo soo saaridana ou karo ayuu allah subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa halkan huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray idinka min nafsin naf xaggeed idinka abuuray nafta oo waaxidatin hal ah waa aadam wa jacala wuxuu abuuray minhaa nafsadii xaggeeda zawjahaa lamaankeeda lamaanaheedii ayuu nafsadaa uu alla ka abuuray iyada xaggeeda liyaskuna si uu ugu xasilo ilayha xaggeeda uu ugu dego falamaa markii taqashaa aadam ou daboolay haa xawaa ou daboolay ee uu jimaacay ou u tegay xamalad way way qaaday xamlan qaadis khafiifan aada u fudud famarat fastamarad way kusii socotay bihi xamligaas iyo uurkaabay kusii socotay falamaa markii adqalad ay culays gashay dacawaa waxay tuugeen labadooda allaaha allay tuugeen rabbahumaa rabbigood bay tuugeen la-in aataytanaa lawallaahiyo in aataytanaa haddaadna siiso saalixan bashar hagaagsan oo innaga noo eg haddaadna siiso lanakuunanna ahaane oo ahaane min ashaakiriina kuwo kugu mahadnoqo oo kugu shukriyo falamaa markii aataahumaa alla uu siiyey saalixan bashar hagaagsan ee wanaagsan markuu alla ugu deeqayo uu siiyey jacalaa waxay u yeeleen lahu lilaahi alle shurakaa-a ayay u yeeleen wadaag ayay u yeeleen fii maa kii dhexdiisa aataahumaa uu siiyey warkii marka intaasuu ku dhammaaday fatacaala allaahu war cusub waaye fatacaalaa ilaahay waa sarreeyaa allaahu allah sarreeyo camaa kii xaggiisuu ka sarreeyaa yushrikuuna ay alla la wadaajinayaan alla wuxuu leeyahay huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min nafsin nafsad xaggeed idinka abuuray nafsadda oo waaxidatin mid keliyata ah waa aadam wa jacala wakhalaqa abuuray minhaa nafsaddaa xaggeeda ayuu ka abuuray zawjahaa lamaanaheeda waa xawaa nabigana sala allahu alayh waali wasalam wuxuu tilmaamay xawaa in laga abuuray aadam feertiisa in laga abuuray ayb maxaa marka loogu abuuray lamaanahaas liyaskuna inuu xasilo ilayha xaggeeda u xasilo oo isagii marka yacnii inuu ku raaxaysto oo iyagii ubad ay kala helaan oo uu markaa yacni iyada usoo dunmo oo uu xaggeeda markaa usoo usoo iisho oo u yimaado sidaasuu alla ugu sameeyey uguna abuuray mid isaga u eg haddaynan ahaan lahaynna oo ay noqon lahayd marka jin ama malaa'ig ama wax lamidaba ee islama dhaqmi kari lahayn suurtagalna ma noqo lahayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga sameeyey aadam lamaanaha uu u sameeyey mid isaga u egow noqday oo ay isku jinsi yihiin isku qaabna ay yihiin si markaa ay u dhacdo xasilooni iyo deganaan uu ugu dego liyaskuna si uu ugu xasilo ilayha xaggeeda falamaa markii takashaa ou daboolay yacnii kinaaya can iljimaac waay yacnii markuu daboolay bimacnaa ou u tegay waay haa iyadii uu u tegay lamaanihiisii xawaa waaye uu u tegay xamalad way xambaartay xamlan xambaaris khafiifan aada u fudud yacnii markii hore uurka markiisa hore waa fudud yahay oo waxa uu yahay mani kadibna markaa yacni dhiig ayuu noqonayaa kadib ayuu cad hiliba iyo waslad hiliba isku bedelayaa intaasoo dhan waa fudud yahay sagaalka bilood ama sideed bilood iyo meelaha markii la gaarana culayskii baa imaanaya markaa falamaa markii adqalad ay culays gashay adqalad bimacnaa dakhalat fi thiqali culayskii bay dhex gashay ayib oo ay noqotay marka falamaa saarat daata xamlin wa hiqalin markay noqotay mid uur iyo culays u saaxiiba falamaa markii adqalad ay culays gashay dacawaa aadam iyo xawaa waxay tuugeen allaaha alle rabbahumaa rabbigood bay tuugeen la-in aataytanaa lawallaahiye in aataytanaa haddaad na siiso saalixan ubad hagaagsan oo annaga noo eg lanakuunana ahaanee oo ahaanee mina shaakiriina kuwa kugu shukriya marka qisay leedahay mufasiriintu ay tilmaamaan badankood oo ay wariyaan xasanulbasri iyo keyrkiiba ay warinayaan ee ibnu jariiri tabarina iyada keliya unbauba wariyeyba oo kaanamaa marka tafsiirka keliya oo aayadda kaasuu ka dhigay isaga ee tafsiirkaana marka wuxuu leeyahay qisadu ay ahayd xawaa mar walboy uur qaadaba way dhicin jirtay oo ilmihii waa kasoo dhici jireen isma aynan qabsa jirin markaana waxay u bixin jireen cunugii u noolaadaba waa ka dhiman jiray macnaha isla markiiba cabdullaahi iyo cubaydullaahi iyo waxbay u bixin jireen markaasna dayib markii dambe marka uurkan markay qaaday oo uu kusoo culayskii ay gashay iyo xamligii ay gashay ayaa ibliis isku soo suureeyey markaasuu wuxuu ku yidhi uuurkan aada wado waxa aada dhalayso calooshaaday ay dilaacinayaan ay kasoo bixi doonaan leanna bani aadamka de dhalmada iyo sida waxyaabaha maynan aqoonin wax ku cusub waay ilmo marka caloosheedii ka dhaqdhaqaaqayo markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan kugu jiraa waxay leeyihiin qarnaa ayilin eelada ama yacnii ugaarta geesaheeda biciidka geesihiisoo kale wax leh waaye markaasuu calooshaada duleelinayaa uu kasoo baxayaa mana kuu noolaanaya adigana waa ku dhibayaa ee waxaad u bixisaa buu yidhi cabdulxaarith haddaad rabta inuu kuu noolaado cabdulxaarith xaarithna marka waxay sheegaan tafaasiirta magac ibliis looga yaqaanay samada inta aan lasoo tuurin ayuu ahaa marka cunugani cabdulxaarith u bixi haddaad rabta inuu kuu noolaado ee dhowr markay ka dhidhimatay xawaa waxay jeclaysatay marka xubulwalad ayaa qaaday ilmaha jacaylkooda ee markaas bay cabdulxaarith u bixiyeen waa markii labaad marka oo haddana uu dhuminayo shirkiga marka aayadda ay sheegaysana waa shirkun fi tasmiyati ee maahan mid cibaado ilaahay keyrkii oo u leexiyey aadam ma ahan sidaas aadamna nebi buu ahaa sida xooga badan arrintaana macsuum ayuu ka ahaa inuu ilaahay qeyrkiis cibaado ula qasdo laakiin marka shirkiga aayaddu cabirtay waa shirkun fi tasmiya oo iyaga waxay is yidhaahdeen xaaridkan haddaad u bixisaan armau noolaadaa macnaha ee maahan marka cibaado ilaahay qeyrkii ay ula qasdeen maaha ee marka waa shirkun fi tasmiya sida alimaam abu jacfar atabari uu leeyahay ama uu tilmaamayaba nacam ee fatacaala allahu camaa yushrikuunada dambana warka waa ka go-an tahay oo qisada aadam iyo xawaa waxay ku dhammaanaysaa jacalaa lahu shurakaaa fimaa aataahumaa bay ku dhammaanaysaa fatacaala allahu camaa yushrikuuna waa hadal kale oo mushrikiin lagula khidaabayo oo aadam iyo xawaa khidaab lala khidaabaya ma aha ayb sidaasaa ibnu jariir uu tilmaamay waana tafsiirka keliya ouba soo xigtay waa jiraa marka culimo kale oo iyaga dhahayaan ee aadam iyo xawaa abuuristoodii unbaa laga she ayaa laga sheekeeyey falamaa taqashaa haadan aadam maba ahan bay yidhaahdeenoo waxaa weeyaan ilmo aadam laba qof oo ka mida bani aadamka oo sidan marka iyaga ku dhacay oo alla markuu wax fiican siiyey shirki u sameeyey laakiin tafsiirkaas saa looguma badna kan kalee hore ayaa loo badan yahay walidaalika midkan dambe ibnu jariir maba soo qaadinba kaa hore bis unbuu soo qaaday sidaad ogsoontihiina ibnu jariirada tafsiirkiisu tafsiir ma'huura waaye wixii marka jiro ee culimadii hore salafka ama saxaabada ama taabiciinta laga wariyo waa keeni lahaa marka tafsiirkan tafsiir marka wuxuu u arkay aan xoog badnayn midka bani aadamka laba qof oo bani aadam kamida waayo dhahayo tafsiirkaasaa umaunan dan weyn kama gelin qisadu marka macnaha ku jiraa sidaas weeyaan shirkiga aayaddu tilmaamaysay horena waa shirkun fi tasmiya maga magaca ayay ilaahay kula wadaajiyeen qeyrkiisa oo meeshay cabdullaahi dhihi lahaayeen bay cabdulxaaris yidhaahdeen oo shirkun fi tasmiya ayaa ka dhacay xagga magacaabista ee cibaado ilaahay leeyahay cid kale lama aadin aadam iyo xawaa ayb saa u gara marka falamaa markii adqalad ay culays gashay dacawaa waxay baryeen allaha allay tuugeen rabbahumaa rabbigood bay baryeen la-in aataanaa lawallaahiye in aataytanaa haddaad noola timaado allow saalixan mid toosan oo hagaagsan oo abuuristiisu toosan tahay lanakuunana ahaane oo ahaane min ashaakiriina kuwa kugu shukriyo falamaa markii aataahumaa uu siiyey rabbigood saalixan mid hagaagsan cunug hagaagsan oo iyaga u eg markuu alla siiyey jacalaa lahu waxay alla u yeeleen ooy ugu yeeleen ubadkaa uu siiyey shurakaa'a shurakay u yeeleen fii maa kii dhexdiis aataahumaa uu siiyey oo xaggii magaca meeshay magacii alle ugu addoomin lahaayeen qeyrkiis bay ugu magac bixiyeen iyagoo markaa xubbulwalad iyo ilmo jacayl ou ka saa uu ka keenay ayb warkoodiina markaa min hunaa ayuu ku dhammaaday halkaanuu ku dhammaaday ilaa hunaa ayaa warkoodii aadam iyo xawaa warkoodii uu ku dhammaaday fatacaala allaahu ilaahay baa sarreeyo camaa kii xaggiisa ayuu ka sarreeyaa yushrikuuna ilaahay ay la wadaajinayaan mushrikiintan cibaadada ilaahay keyrkii cidda ay la siinayaan ilaahay waa ka sarreeyaa waxaasi waana ka hufan yahay ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-a wahum yukhlaquun ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle maa shay miyay la wadaajinayaan laa yakhluqu aan abuuraynin shay-an waxba aan abuuri karin walxaal hum iyaga yukhlaquuna la abuurayo walaa yastatiicuuna ma karayaan oon karaynin lahum iyaga nasran aan u karaynin oon u awoodeynin gargaar ay u gargaaraan walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna kuwa u gargaaraya ma aha wax sidaa a miyay caabudayaan wain tadcuu haddaad u yeerto hum iyaga ilalhudaa hanuunka xaggiisa aada ugu yeerto laa yatabicuukum idinsoo raaci maayaan sawaa-un waxaa jin ah calaykum idinka korkiina waxaa ku siman adacowtumuuhum u yeerteenah am mise antum idinku saamituuna kuwa aamusan ahaateenah waa iskugu mid ina aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan ood baryaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa cibaadun addoommo makhluuqa waaye amhaalukum idinkoo kale ah kuwaasoo amhaalukum idinkoo kale ah fadcuuhum tuuga oo barya caabuda falyastajiibuu bal ha idin ajiibeen lakum idinka in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya marka qur-aanka dariiqadiisa shirkiga marka uu rabo bannaanka inuu dadka ka dhigo wuxuu alla subxaanahu watacaala tilmaamaa farqiga isaga iyo qeyrkiis udhexeeyo farqiga alle iyo qeyrkii udhexeeyo iyou rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamaa marka alle wuxuu leeyahay ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle cibaadada maa shay miyay wax ugu darayaan alleh laa yakhluqu aan abuureynin shay-an waxba aan abuuri karin wahum iyaga yukhlaquuna la abuurayo waa yaabe wax iyaga aan waxba samayn karin ee iyaga la samaynaya la abuuraya miyay ilaahay wax ugu darayaan allihii weynaaye khaaliqa miyay ugu darayaan suuratu naxlina alla wuxuu yidhi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun mid wax abuuraya iyo mid aan wax abuuri karin isku mid miya afalaa tadakaruun suurat lxajna alla wuxuu tusaale kusoo qaatay waxa ugu yar noolaha noolayaalka kuwooda yaryar ayuu tusaale usoo qaato wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lah wain yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu dacufa alqaalibu waalmatluub kuwa aada caabudaysaan ilaahay sokadiisa ma abuurayaan tixsi intaas marka waa dood tixsi ma abuuri karaan hadday abuuri karaan ha keenaan walow ijtamacuu lahu ha u kulmaan hadday doonaan haddana hoos baa loo sii degay wain yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu haddii uu tixsigu wax ka boobo oo wax ka dafo kama soo qaadan karaan oo ma kasoo dhacsan karaan oo asnaamta iyo waxa ilaahay qeyrkii la caabudayo ama amwaadda dhimatay iyo waxa iyaga qurbaanka looga dhiga hadduu intuu tixsi kusoo haado qaato ee uu la tago kama soo qaadan karo markaasuu ilaahay wuxuu yidhi dacufa aalibu waalmatluub tixsigaana waa daciif kan la yidhi wax raadina oo bal waxaa ma samayn karaa la yidhina ee sanamka iyo waxaan cajziga uu ku jira ah isaguna waa daciifo waa taag daran yahi marka waa dood aada u weyn waay mar marka alla sidaanuu tilmaamaayo farqiga waxay tahay alla waa khaaliq cibaadow astaahilaa qeyrkiisna waa makhluuq cibaado ma astaahilo intaas marka in la fahmo waay marka la leeyahay ilaahay waa khaaliq qeyrkiina waa makhluuq nebiyada ma soo gelayaan mase ma soo gelayaan way soo gelayaan leanna ambiyada ilaahay waa makhluuqay ka mid yihiin dadka saalixiinta makhluuqaadkay ka mid yihiin malaa-igtu makhluuqaadkay ka mid yihiin abu cibaado marka male iyaga allah subxaanahu wa tacaala allaha khaaliqa yaa cibaado iska leh ayb ayushrikuuna maa shay miyay alla wax ugu darayaan laa yakhluqu aan abuureynin shay-an waxba wahum iyaga yukhlaquuna la abuurayo la sameynayo walaa yastatiicuuna aan karaynin lahum iyaga mawo an walaa yastatiicuuna aan awoodeynin lahum iyaga aan u awoodeynin nasran wax hiil iyo gargaar ah oon gargaar u awoodeynin iyaga hoos usoo deg marka walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna aan u hiilin karin ayb iyagii qeyrkoodna uma hiilin karaan oo dhimasho kama baajin karaan iyagana isuma hiilin karaan oo dhimashada iskama baajin karaan hadday nool yihiin hadday asnaam iyo dhagax iyo waxaan la arkaynin ay yihiinna ee dhimashadeeda iyaga wax isuma tari karaan qeyrkoodna wax uma tari karaan markii hore marka waxaa la yidhi iyaga wax uma tari karaan kuwan wax caabudayo haddana waxaa la yidhi iyaga laftooda kuwa wax kuwa la caabudayo iyaga wax iskuma tari karaan xataa marka waxaan naftiisii wax ugu oolin cibaado ma astaahilo waayo marka walaa yastadiicuuna aan karaynin lahum iyaga nasran gargaar aan u awoodeynin walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna kuwa u gargaaraya aan ahayn wain tadcuu haddaad u yeerto hum iyaga ila alhudaa hanuunka xaggiisa aa ugu yeertid waa mushrikiintii haddaad islaamkii xaggii ugu yeertid laa yatabicuukum idinsoo raaci maayaan ayb sawaa-un waxaa isku mida calaykum idinka korkiina waxaa iskugu mid ah adacowtumuuhum u yeerteenaa ila diini diinka ugu yeerteenaa am antum idinku ahaateenaa saamituuna kuwa aamusan can ducaa'ihim u yeeristooda ka aamus haddaad ka aamusantihiin iyo haddii kale waa iskugu mid waa kuwa ilaahay u qoraynaynan hanuunin oo alla uu yidhi sawaaءun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun ina aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa cibaadun addoomo waaye amhaalukum idinkoo kale ah ayb yacni waxaa idinkoo kale maxay ku yihiin kulligiin waa la idin leeyahay yaa idin leh allah subxaanahu wa tacaala iyagana allah leh idinka wax caabudayana allah idin leh ayb dhammaantiin marka mamluukiin lahan lahantay ayaa tihiin ama malaa'ig ha ahaado ama ba ama malag ha ama nebi ha ahaado ama cid kale ha ahaado wasfigan cibaadunta ayaa kulligood kulminaya oo ilaahay malaa'igtu markuu ka hadlayay wuxuu yidhi uu tilmaamay bal cibaadun mukramuun qaaluu ittakhada araxmaanu walada subxaanahu bal cibaadun mukramuun malaa'igtu waa addoomo ilaahay maamuusay oo uu karaameeyey waay addoomaa laga lagu tilmaamay ayb ina aladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan ama aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiisa cibaadun addoomo waaye addoomaha oo amhaalukum idinkoo kale ah fadcuu caabuda ama tuuga hum iyaga falyastajiibuu ha idin ajiibeen lakum idinka bal ha idin ajiibeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya kuwa ku run sheegayo waxaynay aaliha dhaba yihiin bal caabuda ha idin ajiibeen ibnu cabaas wuxuu yidhi fadcuuhum facbuduuhum caabuda falyastajiibuu lakumna say noqone hal yuhiibuunakum bal ma ydin hawaabinayaan ow yujaasuunakum ma ydin abaalmarinayaan in kuntum saadiqiin manfaco ma haystaan ay idinku abaalmariyaan oo aakhira janno idinku geliyaan adduunyada idinku dhaqaaleeyaan ma haystaan waa maya cajsigoodaa marka kadib la caddaynaya inaysan waxba heli karin alahum arjulun yamshuuna bihaa alahum iyaga ma u sugnaaday oo ma leeyihiin arjulun lugo lugaha oo yamshuuna ay ku soconayaan bihaa iyagaas am lahum alahum ma leeyihiin aydin gacmo yabdishuuna ay ku qabsadaan bihaa gacmaha am lahum alahum ma leeyihiin acyunun indho indhaha oo yubsiruuna ay ku arkayaan bihaa iyada am lahum alahum ma leeyihiin aadaanun dhego yasmacuuna ay ku maqlayaan bihaa dhagaha qul waxaa tidhaahdaa udcuu u yeera shurakaa'akum kuwa aada ilaahay wax ugu darteen huma markaa dabadeed kii duuni ishirqoola falaa tundiruuni hana ii koranina oo hay suginina ina waliyii aniga midka i ilaalinayo weligayga ah allaahu allah waayo alladii allaha oo nazala soo daadejiyey alkitaaba kitaabka wa huwa allana yatawallaa isaga ayaa maamulayo alsaalixiina kuwa suuban isaga ayaa marka weli u ah oo ay hoostiisa ku jiraan oo u kaalmeynayo o u gargaarayo ayb marka reer kufaaru qurayshda waxay caabudi jireen dhagax laata iyo cuse iyo manaad intay sawiro ay u sameeyaan dhagxaan intay qoraan ayay gacantooda ku qoraan ayay caabudi jireen marka alla wuxuu leeya waxaan aada caabudaysaan waaba idinkay idinka liitaanba leanna idinku lug iyo gacmo iyo dhego iyo indhaad leedihiinba ood gacan aada wax ku qabsataan laakiin kaad caabudaysa gacan oo wax ku qabsada xataa ma leh ayb indho oo wax ku arkaya ma leh wax adiga marka kaa cajsi badan inaad caabuddo oo dul fadhiso waa ku ceeb ayb qofka marka uu meyd yahay iyo marka uu nool yahayna yaa xaaladiisu ay dhammaystiran tahay marka uu markau nool yahay marka uu nool yahay qof marka noloshiisii wax ku siin waayey ama wax kuu tari waayey markuu dhinto kadib wax makuu tari karaa marka maya abadan leanna markuu dhintay qudradiisii iyo awooddii iyo wixii ou lahaa hoos bayba usii dhaceen hoos bay usii dhaceen ayb alahum ma leeyihiin marka arjulun lugo lugta oo yamshuuna ay ku soconayaan bihaa iyada lugo ay ku socdaan ma qabaan asnaamtaan aada caabudaysaan am lahum mise ma leeyihiin aydin gacmo gacmaha oo yabdishuuna ay wax ay ku qabsanayaan bihaa gacmuhu ay gacmo ay wax ku qabtaan am lahum ma leeyihiin acyunun indho indhaha oo yubsiruuna ay ku arkaan bihaa iyada am lahum ma leeyihiin aadaanun dhago dhagaha oo yasmacuuna ay ku maqlayaan wax bihaa iyada intaba marka male maxay u caabudaysaan marka ayb waxaan marka dadkan adyaantan baatilkao dhan waa soo wada gelayaan waxaa keliya ka baxayso xaniifiya alxaniifiyatu millatu ibraahim ile taas baa towxiid khaalis ah ah ilaahay keliya in la caabudanayo ku taallaa waxaan kaloo dhanna shirki iyo laga weyn maayo nasraanigu wuxuu caabudayaa kirishto qori uu markaa yacnii karoos u sameeyey ayuu caabudayaa iyadaas u sujuudayaa iyadou barakaysanayaa buudiistaha sidoo kale waxaasoo kale sawiro iyo waxyaabahaasuu caabudayaa hinduuga sidoo kale waxaan marka adyaan wathaniyad dhammaanteed waxaa weeyaan wax sidan tilmaantooda tahay unbay caabudayaan oo waxaad arkaysaa wathaniyadu aaday adduunyada uga jirta hadda lafteeda u malaynin dhagaxa waqti hore uun in la caabudi jiraye inaan kula noqonin dadkan marka diimahan marka hinduusimka iyo bu budhisimka iyo waxyaabahaasoo dhan waxaad arkaysaa dhagaxii buu qorayaa qof ayuu ka dhigayaa sawir qofeed buu u yeelayaa garba iyo waxbuu u sameynayaa cabaar markuu shaqada wadaba dhag waa u sujuudayaan xoogaha markuu wadaba dhag waa u sujuudayaan markii la sameeyo dhagixii iyo wixii la sameeyana mar walba subax walba ama mar walba uu soo maro saas buu ugu sujuudayaan y waxaana marka tilmaantiisu saam qul waxaa tidhaahdaa udcuu tuuga shurakaa'akum shurakadiina bal tuuga a udcuu u yeera dheh shurakaa'akum kuwa aada ilaahay wax la siiseen u yeera uma markaa dabadeed kii duuni ishir qoola aniga falaa tundiruuni hana ii koranina oo hay suginina ina weliyii aniga weligayga kan i dhowraya oo iga celinayo xumaa dhibka allaahu allawa alladii allaha oo nazala alkitaaba kitaabka soo daadejiyey wa huwa isagu yatawallaah walibuu u yahay asaalixiina kuwa susuuban aayadda marka waxaad moodaa inay iyaga ku cabsiiyeen nebiga ilaahyadooda oo waxay yidhaahdeen ilaahyadeenna waxbay kaa qaadayaan waa ku dhibayaan waa nebigay waxay ku cabsigeliyeen ilaahyadooda marka dambena dee nebigu sidan baa marka dheh la yidhi sidii buuna yidhi suuratul ancaamna waxaan kusoo marnay nabiyullaahi ibraahim inay cabsigeliyeen uu yidhi wakayfa akhaafu maa wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllaahi maa lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu bilmni in kuntum taclamuun markuu aalihadoodii iyo cajsigoodii sheegay uu aada uga hadlay bay yidhaahdeen war is ilaali ilaahyadeenna waa ku qabanayaan isjir markaasuu yidhi see uga cabsanayaa aniga idinka waxaad dhoodhoobteen idinkana allihii rabulcaalamiin aada dulminaysaan mana ka baqaysaan dhulkaani cirkaan allihii iska lahaa ayb suuratu huudna waa ugu tegaynaa nabiyullaahi huud waxay ku yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale annaga ku dhihi mayna ilaahyadeenaa ku falay oo yacnii ku sixray oo wax kugu riday waali iyo khabal iyo fudayd bay kugu rideen saa bay dhahayaan maxay ku ridi karaan marka wax tilmaantoodu sidan tahay waaye isagana sidaasoo kale wuxuu yidhi markay saa dhaheen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inii ushhid llaha washhaduu anii barii'u mima tushrikuun min duunihi fakiiduunii jamiica huma laa tundiruun inii tawakaltu cala allahi rabbii warabbikum ma min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ilaahay baan tala saaranaa ilaahyadiinu maxay yihiin waay ayb qof kastoo qofku marka khawfka ilaahay keyrkiis marku ku bato cabsida alle keyrkii qofka markay ku badato oo ilaahay keyrkiis qalbigiisa uu ku weynaado qofkaasi marka wuxuu noqonayaa qof shayaadiintu iska wadato haddii xataa uu hanuuni maago waxaa loogu sheekeynayaa marka wixii aada samayn jirtay haddaad ka tagto dhibaataa kugu dhacayso sidan baa lagu yeelayaa qofkii maanta dhan wax aan loo jeedin buu ka baqayaa oon la arkaynin dadkan khuraafiyiintana sidaas waa ku ibtilaysan yihiin sida aada og tihiinba ayb ina weliyii aniga weligayga allaahu allah waayo aladii allaha nazala daadejiyey alkitaaba kitaabka soo daadejiyey wa huwa isagu yatawallaa waa maamulayaa alsaalixiina kuwa saalixiinta ayuu ka weli dhiganayaa alle waaladiina tadcuuna min duunihi laa yastatiicuuna nasrakum walaa anfusahum yansuruun waaladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan min duunihi alla sokadii laa yastatiicuuna ma awoodayaan nasrakum idinka hiiladiinna inay idiin gargaaraan walaa anfusahum nafahoodana yansuruuna kuwa u gargaaraya ma aha ayb wain tadcuu haddaad u yeertid hum iyaga ilalhudaa hanuunka xaggiisa haddaa ugu yeertid laa yasmacuu maqli maayaan ma maqlayaan macnaheedu waxay tahay samaaca ijaabatin wa qabuulin ma maqlayaan wa taraa waad arkaysaa hum iyaga yanduruuna inay ku fiirinayaan ilayka xaggaaga walxaal hum iyaguna laa yubsiruuna aynan arkaynin wain tadcuu haddaad u yeertid hum iyaga ilalhudaa hanuunka a ugu yeertid laa yasmacuu ma maqlayaanoo ku ajiibi maayaan wa taraahum waad arkaysaa asnaamtii yanduruuna ilayka inay kusoo fiirinayaan oo kusoo fiirinayaan marka maxaa laga wadaa waa kaa soo horjeedaan bis carabtu markay rabaan inay dhahaan qofkaani waxaas baa kasoo horjeedo hortiisa yaallo waxay yidhaahdaan waa wau fiirinayaan hada alxaa'idu yanduru ilayka derbigaan aduu kusoo fiirinaa buu leeyahay nacam indho ayuu qabaayo xawaas indho ayuu qabaayo kugu arkayaa lagama wado hortaaduu joogaa waay sidii asagoo kusoo fiirinayo oo kale weeyaan marka wa taraahum yanduruuna ilayka saas waay wahum laa yubsiruuna ma arkayaanna xaqiiqdoodaa laga warrama ha isdhihin marka waa kusoo fiirinayaan wax ma arkaayaan wax iska hor imaanayo way see waay saa ha dhihin yanduruuna ilaykada qur-aanku asaaliibta carabta alasaaliib alcarabiya ayuu ku hadlaa dabcan carabta usluubkooduna waxay tahay tanoo kale wahum yanduruuna ilayka indho ayuu qabaa maahane hortaaday joogaan asnaamtii baad arkaysaa yanduruuna ilayka hortaada inay joogaan wahum iyaguna walxaal hum iyaga oo laa yubsiruuna aan waxba ujeedin meeshay qotomaan mana kuu jeedaan waxna ma arkaya hudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin markii towxiidkii iyo laga soo hadlay ee si aada iyo aada u kooban una qoto dheer looga warramay ayaa alla halkan wuxuu ka warramayaa dabeecadda wanaagsan xusnu lkhuluqa alla wuxuu leeyahay khud qaado alcafwa cafiska qaado waamur far bilcurfi shayga wanaagsan ee caadada iyo sharcigaba ku wanaagsan wa acrid ka jeeso can iljaahiliina kuwa aan wax aqoonin oo jaahiliintaa ka jeeso xaggooda ayb khud qaado alcafwa cafiska qaado cabdullaahi bni zubayr wuxuu yidhi amara allahu nabiyahu calayhi salaatu wasalaam an ya'kuda alcafwa min akhlaaqi اnnaas alla wuxuu amray nebigiisa inuu cafiska ka qaato dadka akhlaaqdooda inuu cafiska ka qaato ayb marka inta wanaagsan akhlaaqda fiican ka qaado min gayri tajasusin inaad wax baarbaarto xagga xagga ka marmarto dadka iska daa akhlaaqda daahirkee ka muuqatee wanaagsan qaado ka qaado macnahana marka waa lagu macneeyey ayb macnahana waxay tahay cudurdaarka ay kuu jeediyaanna aqbal cafisna kula dhaqan iyo musaahala ayb waxaadna ka tagtaa in aad guntooda gaarto leanna shayga haddii salkiisa inaad gaarto dadka aa isku daydid qofna lama dhaqmaysid marnaba ayb waamur amar bilcurfi shayga macruufkaa wanaagsanna amar macruuf waxaa la yidhaha wax walbo sharcigu uu garanayo ee uu markaa wanaag ka dhigay ayb wa acrid ka jeeso can iljaahiliina jaahiliinta ka jeeso kuwa yacnii jahliga ku sifaysan iskaga jeeso ayb markaa nebiguna de dabcigiisu sidaa buu ahaa aayadan buu raacay xadiidkii saxiixa ah wuxuu ahaa lam yakun rasuulu llahi sala ll ly slama faaxishan walaa mutafaxishan walaa sakhaaban fi laswaaqi walaa yajzi bisayi'ati sayi'ata walakin yacfuu wayasfaxuu nebigu maunan ahayn mid faaxish ah oo fool xun oo dabcigiisu wax xun uu yahay walaa mutafaxishan xumida mid iska raaraadiyana maaha oo isku kallifo walaa sakhaaban fi laswaaqi suuqyada mid ku qayliyana ma aha walaa yajzii bisayi'ati sayi'ata xumi xumi kuma gudo walaakin yacfuu wayasfaxu waa dhaafaa waana iska cafiyaa jaabirna xadiidkiisa wuxuu ahaa in allaha bacahanii litamaami makaarimi alakhlaaqi wa tamaami maxaasini alafcaal ilaahay wuxuu iisoo diray akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro afcaasha wanaagsan inaan taam yeelo diinku marka khuluqa iyo aadaabta qeyb dhan oo weyn oo ka mida way walidaalika culimada kutub dhanay ka alifaan aadaabta keliya imaamu lbukhaari kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha aladabu lmufrad keliya kitaabkaas wuxuu ka hadlayaa aadaabta sida dadka loola dhaqmo noocay doonaan ha ahaadaan qofku marka waa inuu cilmi u yeesho aadaabtaas si uu ugu dhaqmo ayb kutubta kale xadiidkana marnaba kama maqna ama kitaabuladab ayay yidhaahdaan ama kitaabuulbiri wasila ayay yidhaahdaan meelahaas marka aadaabtu qeyb weyn oo diinka ka mida weeyaan towxiidku diinka ra-sigiisa waaye cibaadaadkana marka waxaa weeyaan waa lafdhabar aadaabtiina diinta qeyb weyn bay ka tahay ayb aayaddanna marka usuulul aadaab bay ka warramay aadaabta wanaagsan usuusheeda ninka xunna iskaga jeeso wanaaggana ku dhaqan adiga bes walidaalika cumar markii aayaddan la xasuusiyey ninkii la dhihi jiray cuyeynat bnu xusnin alfazaari ayaa wiil ou adeer u ahaa buu kusoo degay cuyeynana wuxuu ahaa nin iska oda dhaqameed ah oo qallafsan oo reer fasaare ayuu oday u ahaan jiray nin iska reer baadiye ah buu ahaa iska qallafsan markaa nebigaa xoolo badan sii jiray waa lasoo dumaayey marka cumar xilligiisii buu madiino yimid wala wiil ou walaalkii dhalay oo adeer ou u yahay buu kusoo degay oo dhallinyaro ahayoo la dhihi jiray alxuru bnu qays xur marka dadka cumar la taliyayaashiisa ah buu ka mid ahaa leanna qur-aanku aad u yaqaanay nin cilmi badan buu ahaa cumarna dadka qur-aanka aadka u yaqaano dhinaciisay fadhi jireen si mar walba ay u xusuusiyaan haddii uu wax iloobo iiga fasax qaad buu yidhi markaa odaygii wiilkii buu ku yidhi amiirka iiga soo fasax qaad cumar waa uga fasax qaaday waa usoo galay marka markuu usoo galaybuu wuxuu ku yidhi hi hiya bna alkhadaab qeyb marka edabdaradiiba ka mid ah hiih marka waa kelmad canaan ah wnaam cil ayaan kuu qabaa wnaam ayb meesha dadka soomaalida qaarkood ay ka yidhaahdaan aadaa la aadaa hiih ya bna alkhadaab ayuu yidhi marka wallaahi maa tucdiina aljazla wax weyn nama siisid xoolo badan nama siisid buu yidhi naam nebigu wax badanuu na sii jira adig wax badan nama siinaysid naam meesha marka boqolkii halaadee la siin jiray in layskaga wado rabaa marka naam markaasuu cumar aada u carooday warkiisa xoogaha ka yar xanaaqay xur bnu qays baa arkay markaasuu wuxuu yidhi ya amiira almu'miniin ina allaha tacaala qaala linabiyihi ilaahay nabigiisa wuxuu ku yidhi khudi alcafwa waamur bilcurfi waacrid cani iljaahiliin wahada min aljaahiliin ilaahay nabigiisa sidaanuu ku yidhi ninkaana jaahiliintaasuu ka mid yahay iska daayo yidhi marka cumar markii aayaddaas lagu akriyey maa jaawazahaa ma gudbin aayadda wa kaana waqaafan cinda kitaab illahi wuxuu ahaa cumar marka kitaabka ilaahay mid agtiisa ku istaago oo aan xagga xagga uga dhaqaaqin ayuu ahaa aayaddii markii lagu akriyay waa aqbalay waana joojiyey ayb marka qofku inuu la taliyo fiican samaysto sidaasay ku fiican tahay ayb sababta cumar ou dadkan la taliyayaasha uga dhigtay inuu ula tashtana intaasay ahayd nacam oo waaba kaa waa ka faa-iidey ayb hud qaado alcafwa cafiska qaado wa'mur far bilcurfi shayga wanaagsan far wa acrid ka jeeso cani iljaahiliina jaahiliinta ka jeeso shayaadiin linsi marka waa laga hadlay sida loola dhaqmo waxay tahay in laga jeesto wa acrid cani iljaahiliin shayaadiin اljini oo iyaga aan la arkayninna see loola dhaqma aayadda ku xigta waa tan wa imaa yanzagannaka waa sida ibnu lqayimna aayaduhu u tilmaamay u kala sharxay wa imaa haddii yanzagannaka uu ku asiibo ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaan xaggiisa nasqun taabasho haddii markaa shaydaan xaggiisii ay taabasho xaggiisa kaa taabato fastacid magangal billaahi alla magangal inahu alle samiicun mid maqlid badan waaye caliimun cilmi badan waay alle ayb shaydaankiina marka isticaada shayaadiin ljini maadaama aan la arkaynin waa laga cuudu billaysanaya ilaahay marka waa kaa kaxaynaya ayb olaad ka hoosgelaysaa wa imaa haddii yanzaqanaka uu ku taabto nasqigu marka isaabatu shaydaan al-isaaba ayaa luqatan la yidhaha laakiin isaabatu shaydaanay caan ku tahay ayb shaydaanka marka isaabadiisuna waa waswaaska wa imaa haddii yanzaqanaka uu ku taabto min ashaydaani shaydaan xaggiisa nasqun waswaas taabasho haddii shaydaan xaggiisu kaa taabato fastacid billaahi ilaahay hoosgal oo magangal inahu alle samiicun mid maqlid badan waay caliimun cilmi badan halkii marka waa lagu sheegay inaad isagii haddana sii magan gasho maaha shaydaankii hadduu ku taabto isagii haddana inaad magangeliyo ka doonto maaha ee inaad marka ilaahay magan gasho ayb aayaddan aayad la midana suuratu fusilat buu alla subxaanahu watacaala ku tilmaamay sidan oo kale oo wuxuu yidhi alli idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila اladina sabruu wma yulaqaaha ila duu xadin cadiim waima yanzaqanaka min الshayطaani nasqun fastacid biاllahi inahu huwa samiicu اlcaliim labadiiba waa kuwa shayaadiin اlinsi waxaa looga badbaadaa in loo ixsaan falo hadduu ku xumeeyo adiga wanaag ugu bedel shartiisa iyo xaasidnimadiisu marka naarta xaasidnimadiisu waa qaboobeysaa marka ee in jinniga shayaadiintiisuna adkaar isticaado alle aad ka magan gashay inaad adkaarta alle aada mar walba markaa hayso ina aladiina ataqow idaa masahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun ina aladiina kuwa itaqow ilaahay ka dhowrsaday oo ka cabsaday idaa haddii masahum ou taabto daa'ifun ku wareegayo kaasoo min ashaydaani shaydaan xaggiis ka ahaaday tadakaruu way xusuustaan allay xusuustaan fa idaa hum waaba iyaga oo mubsiruuna ujeedo oo wax arkaya oo muuminiintu haddii markaa xag shaydaan laga waswaasiyo oo shaydaan waswaaskiis ay dareemaan allay xusayaan ilaahay bay xusuusanayaan dembi hadduu yahay waa ka towbad keenayaan xumidii waa ka joogsanayaan wa ikhwaanuhum wa ikhwaanu shayaadiini shayaadiinta walaalahoodna yamuduuna shayaadiintu way taagayaan waa ziyaadinayaan hum iyaga filgayi baadida dhexdeeda ayay kusii ziyaadinayaanay kusii taagayaan uma markaa dabadeed laa yuqsiruuna joogsan maayaan maka joogsanayaan marka labadan sinfina markaa dadku haddii shaydaan uu khaadir iyo wax kusoo tuuro dembi ama xumaan ah mu'miniintu allay xusaan waa towbad keenaan waa ka laabtaan shayaadiinta walaalahoodna kuwa xunna iyagu shayaadiintii ayaa waxay ku daa'imiyaan oo ay ku joogteeyaan baadida dhexdeeda ayay kuay kusii siyaadiyaan xumidiina ma ka joogsanayaan marka xumaan hadday kaa dhacdo isla markiina ilaahay uga towbad keento ina aladiina kuwa itaqow dhowrsaday oo shirkiga ka dhowrsaday ama ilaahay ka cabsaday idaa haddii masahum ou taabto daa'ifun ku wareegayo daaifka oo min ashaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaaday daaif iyo dayfunna qiraaa mutawaatira sabciya daaifun iyo dayfunna waa isku macno may waxay la mid tahay un markaa maytun iyo maa-itun ayb waana ku badan tahay luqada waxyaabaha sidaas oo kale tadakaruu way xusuusanayaan allay xusuusanayaan faidaahum waaba iyaga oo ama waxay xusuusanayaan dembiga ay dhex taagan yihiin markaas alla u towbad keenayaan fa idaa hum waaba iyaga oo markaa mubsiruuna arkayo dariiqii toosnaa ayay u jeedaan marka dembigoodii iyo gafafkoodii iyo ayay aqoonsanayaan marka ayb macnuhu marka waxay tahay idaa zalluu taabuu hadday sanbiri rixdaan way towbad keenayaan wa iqwaanuhum shayaadiinta walaalahoodna yamuduunahum way ku siyaadinayaan filgayi baadida dhexdeeday ku siyaadinayaan waa kusii taagayaan waa kusii jiidayaan baadida dhexdeeda uma markaa dabadeed laa yuqsiruuna ma ka joogayaanoo baadidii ka joogi maayaan waidaa lam taأtihim biaayatin qaluu lowla jtabaytaha qul inamaa atabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii hada basaa'iru min rabbikum wahudan waraxmat liqowmin yu'minuun waidaa haddii lam ta'tihim aadan ula imaanin iyaga biaayatin aayad aadan ula imaanin mucjizo qaaluu waxay dhahayaan low lajtabaytahaa hal lajtabaytahaa maad dooratid aayad iyo mucjizo min nafsika min cindika maad kasoo dooratid ayb oo maad la timaadid markaa min qibali nafsika qul waxaa tidhaha inamaa wax kale ma ahna attabicu waxaan raacayaa aniga maa iladii kii baan raacayaa yuuxaa ilaya la ii waxyoonaya xaggayga min rabbi xagga rabbigay la igaga waxyoonayo haadaa kan oo qur-aanka ah basaa'iru xuj xujaj weeyaan wax tuso xujajka oo min rabbikum xagga rabbigiin idinkaga yimid wahudan hanuun waayo waraxmatu naxariis liqowmin qolo ayuu u yahay yu'minuuna rumaynayaan madax adeegooda marka waxay yidhaahdeen maa mucjizo adiga min cindika la timaadi waidaa haddii lam ta'tihim aadan ula imaanin biaayatin aayad qaaluu waxay dhahayaan low aayaddu marka mucjizaa loo jeedaa qaaluu waxay dhahayaan lowla jtabaytahaa halla jtabaytahaa maad dooratid mucjizo iyo aayad min cindi nafsika agtaada maad ka dooratid ood la timaadid marka mucjizo qul waxaa tidhaha inamaa wax kale maahane attabicu waxaan raacayaa aniga maa yuuxaa waxa la waxyoonaya ilaya xaggayga min rabbii rabbigay xaggiis xaal ou ka ahaaday ayb ama min rabbii rabbigay xaggiisa la iiga waxyoonayo yuuxaada lagu tacallujiyo haadaakani basaa'iru kuwa wax tuso waayo xujaj adillo wax wax tuso waayo taasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wahudan hanuun waayo waraxmatun iyo naxariis liqowmin qolo yu'minuuna rumaynayaan waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun waidaa haddii quri'a la akrinayo alqur'aanu qur'aanka la akrinayo fastamicuu dhegaysta lahu qur'aanka dhegaysta waansituu u dheg raariciya lahu lilqur'aani u dheg raariciya lacallakum turxamuuna likay turxamuu si la idinkugu naxariisto qur-aanka marka laydiin sheega laydinku akrinayo dhegaysta oo dhuuxa si aada tadabur u heshaan naxariis rabbina aada u heshaan ayb aayaddan marka warar badan baa ku jira wararkaana marka marka lasoo koobo qaar waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa salaada imaamku markuu akrinaayo dhegaysta qur-aan markuu imaamka akrinayo dhegaysta dhegaystadaasi marka ma waxaa ku jiro xataa faatixaha akrinina miya oo marba hadduu imaamkii la jahraayo qiraa'ada iska dhegaysta un miya mise yacni waxay tahay faatixada intaad akrisataan wixii faatixa kasoo haray joojiya imaamka qiraa'adiisa dhegaysta waa isku khilaafeen aimada xadiidka a'imat lxadiid sida un markaa yacni adiladu marka la fiiriyo xoog badanna waxay tahay faatixada in la akriyo wixii ka dambeeyana la dhegaysto ayb oo taana marka waxaa ku tusaya de xadiidka nabiga sala allahu calayh wali wasalam uu yidhi laa tafcaluu ilaa biummi lqur'aan fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha riwaayaadka xadiid kalena wuxuu leeyahay faatixada un keliya wax kale ha akrinina si kale haddaydnan yeelaynin ood wax akrinaysaan faatixada bis akriya inta kale marka joojiya dhegaysta nebiguna waa ka celiyey masaladaasay marka meelahan uga hadlaan axaadiidta rasuulka laa shaka axaadiid badan oo faatixada in la akriyaa mar kasta inay qasab tahay waajib tahay tilmaamayo badan baa jiraan xadiid cubaadata bni saamit baa ka mid a xadiid abi hurayra ka mid a imaamu lbukhaarina masaladaas jus dhan ayuu ka jamciyey kitaab la yidhaahdo alqiraa'atu khalfa alimaam kitaab dhan buu ka qoray waidaa haddii quri'a alqur'aanu qur-aanka la akrinayo fastamicuu lahu dhegaysta meeshaa marka waaan waxaan rabaa iyada inaan ka baraarujiyo haddii mar la yidhi qur-aanka haddii la akrinayo hala dhegaysto meelaha marka dadku ay shaqada u tagaan ama ganacsiga ama shaqada ay ka socoto haddii qur-aanka laga daaro wax dhegaysanayana aanay jirin say noqone marka ma fiicno qofku inuu ka daara maaha meel shaqo ka socoto oo dadkii ay ka shaqaysanayaan inuu dadkiina dambaajiyo ama uu dembi u keena maaha isaga laftiisana qur-aanku inuu ka shido meel aan laga dhegaysanayninna maaha hadhow marka dadka in la yidhaahdo maaha ilaa ilaa idinka dantiina ka taga qur-aanka dhegaysta waxba ha gadanina lama dhihi kara dadka suuq dadka waxay u tagaan inay wax gataan haddii marka dadkii lagu shido qur-aankii oo waxa la akrinaya uu yahay kalaamullah qofkii wuxuu ku qasbanaanaya inuu aamuso u dhegeysto isagii marka waa dhibsanayaa saasna de qur-aankii lama raba in la dhibsado meel marka de qofku inuu isagu hadduu wax dhegeysanaayo inuu dhegihiisa intuu gashto uu ku dhegeysto dhegihiisa naam kaligaa marka iska aamus dhegeyso naam dadkan kalena marka ha dambaajini ayb oo amarkaan dadan kasoo bixin ha ka dhigin ayb fastamicuu lahu fastamicuu dhegeysta lahu qur-aankii dhegeysta istimaac marka waxay tahay weliba u qasda waay inaad dhegeysataan wa ansituu dheg raariciya oo u dheg raariciya ay lahu lilqur'aani lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in la idin naxariisto wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakiifa wadkur xus rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus rabbigaa tadarucan mutadarican xaal aad tahay mid isbihinbihinayo oo ilaahay isu duleynayo wakiifan wakaaifan xaalaad tahay mid wakiifatan wakhaa'ifan xaalaad tahay mid baqayo wa duuna aljahri kor u qaadid ka hoose min alqowli warka kor loo qaado mid ka hooseeyo oodan oo aadan kor u qaadaynin rabbigaa ku xus wa duuna aljahri kor u qaadis la-aanteed min alqowli warka kor loo qaado la-aanteed ku xus rabbigaa sidaas bilguduwi aroortii iyo wal aasaali galabkii walaa takun ha ahaanin min algaafiliina kuwa ilaahay moog oo ka dhoohan oo rabbigood iska ilowsan ha ahaanin aayadana dikrigay noogu wacaysaa marka wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda ku xus tadarucan mutadarican xaalaad tahay mid isbihinbihinayo wakiifatan wakhaa'ifan xaalaad tahay mid baqayo wa duuna aljahri kor u qaadis ka hoose min alqowli warka kor loo qaado kor u qaadis war warka loo qaado kor mid ka hooseeyo adigoo aan rabbi xus oo saa rabbigaa ku xus bilquduwi aroortii iyo walaasaali galabkii marka alguduwi walaasaal goor goorbay noqonay salaada subax kadib intaynan qoraxda soo bixin iyo casirka kadib qoraxda intaynan dhicin marka adkaarta salaad adkaarta subaxdii iyo adkaarta galabkii labadaas waqti baa la aqrina qoraxda intaynan soo bixin iyo intaynan dhicin maqribka kadib maaha adkaarta in la aqrinayo adkaaru lmasaa iyo adkaaru sabaax maqribka kadib lama aqrinayo iyo yacni dadka qaar baa maqribka kadib u maleeyo waa intaynan qoraxda dhicin iyo inta aynan soo bixin labadaa waqti dhexdooda in markaa adkaartii la aqriyo walaa takun ha ahaanin min algaafiliina kuwa ilaahay ka dhoohan aayaddana waxaa laga qaadanayaa dikriga hoos in loo dhigo markaad rabbi xusaysid hoos u dhig kor inaadan u qaylinin leanna ilaahay wuxuu leeyay hala qaylinin marka da waxaan dikriba ahayn haddii lala qayliyo ummadda lagu dhiba meesha laga keenay ma gara karna dikrigii alle ee xaqa ahaa ee saxda ahaabaa waxaa lagu leeyahay waduuna aljahli haddaad marka dikri aan meeluu ka yimid la aqoonin haddana ummaddii aada ku dhibayso adhowna marka aada leedahay shaydaanaan ku burinayaan shaydaankii hoostaaduu ku jiraan ayb oo qof muslim muslim qof dhibayo qof jiran dhibaayo oo deris dhibaayo waxa uu haddana aqrinayana ilaahay kaga caraysiinayo walaa takun ha ahaanin min algaafiliina kuwa ilaahay halmaansan ha ahaanin in aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiis ah waa malaa-igtii laa yastakbiruuna kasan taagi maayaan can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa wayusabixuuna way hufayaanoo waa u tasbiixsanayaan hu alla ayay hufayaan ay u tasbiixsanayaan walahu isaga keliya unbay yasjuduuna u sujuudayaan marka waxaa laleeyahay haddii malaa-igtii adiga marka bani aadamow dikri maxaa u sameyn la-dahay maxaad ilaahay uxusi la-dahay waxaa la ogsoon yahay malaa-igtii waxaa lagu ogeysiinayaa malaa-igta ilaahay u dhow inay rabbi xusaan oo dikriga aynan ka santaagaynin adiga bani aadamu marka maxaad dikriga u diideysaa ina aladiina malaa-igta cinda rabbika rabbigaa agtiis ah laa yastakbiruuna ka santaagi maayaan can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ka santaagi maayaan wayusabixuuna way hufayaan hu isaga ayay hufayaan oo allay nuqsaan iyo ceeb ka hufayaan walahu welilaahi alla oo keliya unbaa yasjuduuna ay u sujuudayaan aakhiru tafsiiri suurati alacraaf walilahi alxamdu wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed